Munaasabaddan oo ahayd mid heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyay kooxdii ku guuleysatay horyaalka heerka labaad ee kubadda cagta ee maamulka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo waxaa goobjoog ka ahaa munaasabaddan guddoomiye ku-xigeenka kubadda cagta Soomaaliya dhalinyaro kooxaha ka dhisan magaalada Kismaayo macallimiinta kooxaha iyo ciyaartoydii hore ee gobolka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee maamulka Jubbaland Cumar Axmed Maxamuud oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda ayaa u mahadceliyay kooxda ku guuleysatay horyaalka heerka labaad isaga oo sharaxaad ka bixiyay heerarka ay soo marsay
waxaan leeyahay hambalyo kooxihii dhammaan ka qayb galay horyaalka heerka labaad waxaan mar kale leeyahay kooxda samgool hambalyo oo usoo gudubtay heerka koowaad seera-aada xiriirka kubadda cagta jubbaland saa ogsoontihiin sportiska wuxuu iskaga jiraa marxalad adag wuu leeyahay ammaano dhaliilo iyo waxyaalo kala gudisan waxaan rabnaa inaadna garab istaagtaan markii la doortay guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo hadda ah axmed faarax doorashadii halkan electionka aa gasheen waxay keentay xasilooni isboortis iyo deganaan waxaana laga keenay uu keenay axmed faarax iyo tiimkiisii in aan guul ka gaarno oo maanta aysan diyaarad soo raacin xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed qof iyo laba qof aysan noo soo dirin guddoomiye ku-xigeenkii awood inaan ku yeelano kubaddii cagta soomaaliyeed isagoo gurigiisa kasoo kacay inuu halkaan noogu imaado guddoomiye ku-xigeenka kubadda cagta soomaaliya axmed faarax taqal timajila oo soo xiray munaasabadda ayaa bogaadiyey dhammaan kooxaha ka qayb galay tartanka isagoo abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey kubadda cagta soomaaliya wax badan baa iska bedelay waxa aan qabsanayno ma ku xirno xamar waxay ku xiran tahay innagu inaan qabsanno haddii aan inagu wax qabsan weyno cidna iyoynaan eedin waa qodobka koowaad oon rabo inaan ka hadlo sababta oo ah waxaa joogta ciyaartooy da-yar oo tartanka heerka labaad kusoo guuleysatay waxay mateli karaan oon arkayaa tartamo badan oo kubadda cagta soomaaliyeeda waxaan idin caddaynayaa kubadda cagta soomaaliyeed waxaa jooga macalimiin indha-indheeyaala oo loo magacaabay oo haddaba shaqeynaayo ka dhex shaqeynaayo jubbaland dhexdeeda una diyaarsan oo diyaarinaysa ciyaartooy ka qayb qaadata dhammaan qaramada kala duwan senior under twenty-three under twenty eighteen fifteen seventeen oo hadda la ciyaarayo waxaan rabnaa marka kubadda cagtu waxay leedahay gobolkan wuxuu leeyahay ama uu caan ku yahay ciyaartooy yar yar ah oo la yasaayo oo wax badan sameeya waxaan rabnaa in la soo celiyo sumcaddii iyo sharaftii iyo magacii kubadda cagta soomaaliya aan ku lahayn inaan dib u aragno waaban aragnay oo waxaad arkayseen tartankii under seventeenkii lagu qabtay kal sanadkii hore meesha la yidhaha adis ababa xidigii best playga qaatay wuxuu ahaa reer kismaayo laakiin idina waxaa ballan qaadaan banoonigii ama kubaddii halkan lagu yaqaanay oo haddaba joogta ciyaartooydu in ay u noqoto smartphoniska iska dhaafaan ay u noqdaan in ay dhisaan jirkooda inay tareerin saxa sameeyaan haddii taa la helo waxaan hubaa kubadda cagta soomaaliya idinka ayaa la idhgarayn doona waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan idinku boorinayaa kooxaha heerka koowaad heerka labaad iyo kuwa saddexaad dhammaan degmooyinka in aad u diyaar garowdaan qof walba ciyaartooy kasta oo ku nool inuu naftiisa kor u qaado qaab ciyaareedkiisa nooleeyo akhlaaqdiisa dhiso haddii taa la helo waxaan helaynaa ciyaartooy badan oo matasha soomaaliya waxaan helaynaa ciyaartooy matasha jubbaland waxaa la helayaa ciyaartooy matasha dhammaan degmooyinka oo midba midka kale uu ka fiican yahay